bismi illaahi araxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar uu caawa idin hayo waxa uu dooroon markabkii sahanka shidaalka ka wada xeebaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey howlihii saaminta wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kormeeray goobo laga hirgelinayo korontada cadceedda laga dhaliyo ee soolarka loo yaqaano imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe ee magaalada muqdisho oo maanta si rasmi ah loo soo xiray maleeshiyo ka tirsan daacish oo muddo ka dhex dagaalamaysa god ku yaala buuraha calmis oo lasoo afjaray wararka dibaddana dhegeysa waxaan idinku weynaa diyaarad ay leedahay shirkadda diyuuradaha hindiya oo soo dhacday
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahay qodobadii warka ugu doorka roonaa haatana isagiiyo fidsan saamintii shidaalka ee laga waday xeebaha soomaaliya ayaa lasoo gebagabeeyey wariye cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer ku tegay markabka turkiga ee ku howlanaa baarista shidaalka dalkeenna kadib markii uu si rasmi ah usoo gebagabeeyey sahminta shidaalka ceebaha soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey howlwadeennada iyo bahda iskaashiga turkiga ah dadaaladooda ku aadan sahanka istaraatiijiga isaga oo muujiyey in natiijada baaristan ay waxweyn ka beddelayso xaaladda soomaaliya iyo xiriirka iskaashiga labada dal tani waa guul muhiima oo xoojinayso yoolkeenna in soomaaliya ay si buuxda uga faa'iidaysato khayraadkeeda una beddasho fursado dhaqaale iyo horumar bulsho dowladda iyo shacabka turkiga mar weliba waxa ay hormuud u yihiin tallaabooyinka muujinaya in soomaaliya la maalgashan karo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay dadaalka dowladda ee kobcinta dhaqaalaha dalka iyada oo loo marayo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ee hodanka ay ku tahay soomaaliya kuwaas oo dabooli kara daruufaha ka jira dalkeen wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray goobo laga hirgelinayo korontada cadceedda laga dhaliyo weriye axmed cabdikariin ayaa warkan muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ayaa kormeeray xarumo kala duwan oo ay ka socoto hirgelinta solar systemka ama habka cadceedda looga dhaliyo korontada xarumahaasi oo ah xarumo kala duwan oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka wasiir bidhaan ayaa booqday jaamacadda ummadda oo ka mida meelaha barnaamijkaasi solar systemka laga hirgelinayo waxaa kaloo wasiirku kormeeray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo sidoo kale isbitaalka madiino oo ah goobaha oo ka mid ah goobaha laga hirgeliyey adeeggaasi solar systemka qaar kalena hadda gacanta lagu hayo wasiirka tamarta ayaa markii uu booqday goobahaasi waxa ay uga warbixiyeen injineerada hawshaasi gacanta ku haya iyo howlwadannada kala duwan ee ka tirsan wasaaradda tamarta halka ay howshaasu marayso wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha cabdulaahi bidhaan warsame ayaa ugu dambayn warbaahinta la hadlay markii uu soo dhammaystay kormeerkiisaasi waxauna faahfaahin ka bixiyey qorshaha wasaaraddiisa ee ku aadan helidda koronto lacag la-aanah gaar ahaan goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada
shaqadaasu waa hadaf dowladda soomaaliya ay leedahay oo ah in xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliya dhammaantood la siiyo adeeg koronto oo bilaash ah oo lacagihii iyo kharashaadkaga bixi jiray korontada si ay ugu horumariyaan dhinacyada kale ee ay uga baahan yihiin isbitaal madiina oo hadda aan tagnay waxay nagu wargeliyeen inay bishii kaga baxdo lacag siddeed iyo labaatan kun oo dollara bil kasta korontada kaga baxdo siddeed iyo labaatanka kun ee dollar oo bil kasta korontada kaga baxaysa isbitaal madiina way u seefgaroobeysaa waxay ku horumarin doonaan adeegyada kale ee bulshada ay u qabtaan sidoo kale isbitaal banaadir intaa in la eg ama ka badan baa kaga baxda waxaa kaloo isna shaqadaasu ka socotaayoo safka ugu horreeya kaga jira isbitaal martini oo runtii isbitaallada ugu muhiimsan waddanka ka mid ah oo ayna isticmaalaan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada macawisleyda dhammaantoodba lagu daaweeyo oo isagana korontada bilaashka ah haddii ilaahay idma laga hirgelinayo shaqadaas waxay dhammaan doontaa labada wiig saddexda wiig ee soo socda bay kumilidgaroobaysaa hadda iyadoo shaqadii dhexda looga jiraan tagnay marka shaqadaasu dhammaato haddii alla idmana aniga iyo madaxda sarsare ee waddanka qaybo ka mida waa tegi doonaa waana soo arkaynaa waxaa kale oo barbar socda oo xukuumaddan dan qaran hadafkeeda iyo go-aamadeeda iyo talooyinkeeda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay soo jeediyeen ama ay nagu amreen iyada lafteeda aan aan wadnaa magaalooyinka waaweyn ee wadanka inaan ka hirgelino koronto si loo helo adeeg koronto oo jaban oo hooyada soomaaliyeed ee carruurta haysata oo maanta aan iska bixin karin korontada qiimaheeda meelaha ugu raqiisasa soomaaliya afartan sente ay tahay meelaha kalena ay kasii badan yihiin in aan korontada qiimaha maanta soomaaliya ay ka joogto magaalooyinkaas aan ka hirgelin doono waana gaari doonaa magaalooyinka dhammaan soomaaliya oo dhan laakiin hadda lix toddoba magaalo waaweyn baa laga hirgelinaya waxaan insha allah rajaynaynaa magaalada muqdisho oo ugu horeyn doonta in korontadu qiimaheedu qiimaha maanta lagu iibiyo haafkeed aan ka dhigi doono sanad gudihiis ama sanad iyo bargudihii haddii alla idmo adeegaas korontadana marka uu qiimahaas hoos dhaco waxaa wadanka imaan doona oo kusoo dhiiranaya investors warshadaal la keenaya maanta qiimaha korontada uu joogo lagama hirgelin karo warshado iyo xarumo waaweyn oo ama shaqo abuur laga sameeyo ama horumar iyo development wadanka u horseedaya insha allahu tacaala hadafkaygu waxa weeye korontadana inay qiimo dhimis lagu sameeyo koronto dadka gaari karta oo warshado waaweyn lagu hiigsan karana la helo ay soo gaadho investmentiguna markaas uu noqdo dal la aamini karo oo la investgaraysan karo energigiisa iyo korontadiisa iyo waxyaabihiisa oo dhan marka insha allah shaqadaan markay dhammaato within two three weeksna baa mar labaad baan idinla socodsiinaynaa waa mahadsantii imtixaankii fasalada sideedaad ee ardayda wax ka barata gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah loo soo gebagabeeyey weriye cabdifataax muumin ayaa warkan eegaya
guud ahaan waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir kaasoo ay u fadhiisteen ku dhowaad koo iyo afartan kun arday ka badan kuwa oo ka kalimin labaatanka degme ee gobolka banaadir goobaha waxbarashada ku yaala imtixaankan waxaa qaadaysay ama qaadayay agaasika waxbarashada gobolka banaadir oo hoosaga maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar ardaydan oo maanta qaarkood cabiray dareenkooda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay u fadhiistaan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir magacayga waa nisaxme cabdulla oo ka socota iskuulka ilaal berinberi secondary school aada ugu faraxsana maantana exaamkii maalintii ugu dambeysay inoo soo dhammaado aad iyo aad ay u fududahay insha allah waxaa rajaynaa dhammaanteen guul iyo goobonimo magacayga waa aadan nuur xasan dareenkeen maanta mataqaanaa lama soo koobi karo waxaan filaynaa mataqaanaa inaan guulaysano imtixaanka maalinta ugu dambeeya inuu yahay farqiga uma dhexeyn labada dhinac waa iska dhinac oo mataqaanaa way noo fududaan labada dhinac oo maanta maalinta koodna wuu fudaa haddana ugu dambeyn wuu fudaa leh wax adeegna ma jiro magacayga waa muneer xasan alxamdulilah imtixaanka bisha noosada walaa dareenka mala soo kooyi karo aa faraxsanaaye walaa farqi weyn aa udhexeeyo marka ka oo bilaabana waxaa dareemaya wadna kulkood naxti laakiin hadirtaa marka kusoo dhimaa walaa farxad aniga magacayga aswaan cabdirasaaq oo dareenkeeda markii ku ahaa imtixaanka gelaa wuxuu ahaa macnaha waa cabsanaya hadda markaa imtixaanka gela farqi weyn aa udhexeeyo macnaha hadda waa faraxsanaa alxamdulilah halkaan waxaa macajecelinayaa hooyaday iyo aabahey oo iisoo garistaagay ilaahay ka suko waxaa sidoo kale iyaguna goobta la hadlay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir kana wakiil ahaa saraakiisha laamaha amniga iyagoo markaasi sugayay amniga goobaha lagu galayo imtixaanaadka iyo sidoo kale ardayda ayaa waxa uu sheegay in wax lagu farxa ay tahay in arday tiradooda afartan kun ama koo iyo afartan kun ka badan in markaa ay u fadhiistaan imtixaanaadka waxaana uu ugu mahadceliyey saraakiisha kala duwan eeedaha amniga iyagu markaasi sugayey amniga imtixaanaadka iyo ardayda markaasi u fadhiisanaysay imtixaankaasi waxaa mahad ilaahay u sugnaatay alla subxaana wa tacaala mahadda labaadna waxaa ku mahadsan hooyooyinkii iyo aabbayaashii soomaaliyeed iyo macallimiintii ku soo dadaalay ee gaarsiiyey afartan iyo kow kun oo arday in ka tiro ka badan inay maantay dugsiga sideedaadka inay imtixaanka inay gasho taas waxay taasina dareensiinaysaa ummadda soomaliya o dhan dareensiinaysaa in dadaal iyo juhdi ay bixinayaan waalidiinta soomaaliyeed iyo macallimiintu waxaan rajaynaynaa inay intaas ka sii bataan sidoo kale anoo ka faa'iidaysanaya farriintan waxaan farriin u soo jeedinayaa ardayda geli doonta imtixaanka fasalka labay tobnaad inay u hoggaamsamaan awaamiirta wasaaradda waxbarashada inay ka foolojignaadaan waxyaabaha keenaya inay qaladaadka ay si fiican u dhegaystaan mar iyo lababa si fiican inay u dhegaystaan farriimaha wasaaradda waxbarashada gabagabadii waxaa goobta ka hadlay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in sanadkan ay kaga duwan tahay sanadihii hore waxaana uu sheegay in arday markaasi tiradooda ay aad u badan tahay ay u fadhiisteen imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir waxaan mahad leen waxaan leenahay waxaa ku mahadsan yihiin oo mahad u jeedinaynaa ciidanka amniga number one oo ayagu ahaa ciidamadii sugayay ammaanka imtixaankan aan ku qaadnay boqol iyo siddeed gobood waxaan mahad u jeedinaynaa dhammaan shaqaalihii ka qayb qaatay iyo tiimamkii kale oo ilaalada ahaa iyo in adiga ciddii nagu taageerta ama nagu taakulaysay ama nagu garab gashay qaadidda imtixaankan oo ardayda aan ka qaadin oo ahaa koob iyo afartan kun lix boqol iyo soddon waxaan mahad aan leenaha orso kale u jeedinaynaa dhammaan madaxda gobolka banaadir iyo wasaaraddaba taakulayntii iyo dabajooggii iyo mar walba soo taagiddii ay isu soo taageen inay nagu maaragtay nagu dhiirigelaan nagula gabgaraan imtixaankan qaadistiisa waxaa kaloo mahad u jeedinayaa dhammaan waalidiintii oon leeyahay ilaahay mahadiis maanta ilmihiinnii inay maanta fasalka sideed imtixaankii qaataan oo u gudbi doonaan fasalada ka koreeyo dugsi sare u gudbi doonaan dadaalkaa ku soo dadaasheen ardaydaas iyo yilyilada iyo wakhtiga aad geliseen iyo dhabar adeegii waxay muujinaysaa inay maanta u soo furisteen fasalka sideedaad oo ay qaadanayaan imtixaankan waxaan kaloo halkan leenahay dhammaan ardayda imtixaanka qaadatay oo dhammaantood aan u rajaynayno guul aan u rajaynayno inay kuwada guulaysaan imtixaankan oo guul ay ka gaaraan waxaan kaloo rabnaa halkan inaan rabaa inaan ka soo jeediyo waxaa dhici doona imtixaankii fasalka sideedaad fasalka labiyo tobnaad ardayda fasalka labiyo tobnaad inay imtixaanka u qaataan oo gobolka banaadir aan la hadlaya inay si anshax iyo asluub leh oo asluub leh ay u qaataan imtixaanka ayna ku dadaalaan in imtixaanka ay u hoggaansamaan awaamiirta jirta haddaan ka hadalno dhammaan imtixaanada imtixaankeenna wuxuu ahaa mid si fiican noogu dhammaaday waxaana dadka ka soo shaqeeya o dhan leenahay waa mahadsantihiin waxaan leenahay intii kaloona caawisay goobahaan ku qaadnay imtixaanaadka oo dhammaan ay ahaayeen goobo public iyo private ahba waa mahadsantihiin sida aad noogu taakulayseen oo noogu garab gasheen oo noo adir marka ardayda waxaan u rajaynaynaa guul guushaasa noogu dhammaatay waanu ku faraxsanay inu imtixaanka maleeshiyaad ka tirsan ururka daacish ee ka dagaalamaya puntland buuraha ku yaala ayaa lasoo afjaray weliye siciid xasan faarax ayaa warkan inoo faahfaahinaya xukuumadda puntland ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay waxa ay sheegtay inay soo afjartay kooxo ka tirsan firxadka kooxda daacish oo ku gadoonsanaa godka cure oo dhacaa togga baallade ee gobolka bari halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegay in kooxaha firxadkoodii ay ku dhumaalaysanayeen kadib markii laga soo saaray togga miraale oo muddooyinkii u dambeeyey ay xukuumaddu kula dagaalamaysay gaar ahaan ciidamada difaaca puntland ee ku sugan buurahaasi xafiiska warbaahinta u qaabilsan hawl galka calmiskaad oo bayaankan soo saaray ayaa xaqiijiyey in ciidamada difaaca puntland ay soo afjareen firxadka maleeshiyaadka daacish ee ku gadoonsanaa godkaasi oo dhaca toga baallade hase yeeshee haatan uu togaasi yahay tog markaasi laga safeeyey kooxahaasi sidoo kale xafiiska warbaahinta u qaabilsan howlgalka calmiskaad ayaa sheegay in dhammaanba kooxda godkaasi ku jirtay ay noqdeen wax la dilay iyo wax isqarxiyey iyo weliba sidoo kale xabado fakaday oo markaasi ka baxsaday gacanta ciidamada difaaca puntland hase yeeshee ay haatan ciidamadu ku raad joogaan iyada oo xukuumadda puntland isu diyaarinaysa wejiyadii u dambeeyey ee kooxda daacish lagu soo afjari lahaa islamarkaasina ay wadaan laamaha ammaanka iyo ciidamadu baadhitaanka iyo weliba sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanadaasi iyo buuraha calmiskaad iyada oo markaasi xukuumadda uu hogaaminayo siciid deni la filayo in dhowaan ay warbaahinta la hadasho islamarkaasina ay ka warbixiso howlihii ugu dambeeyey ee u qabsoomay si markaasi loogu wejiyada ugu dambeeya ee kooxdaasi lagu soo afjarayo tan iyo markii ay xukuumadda puntland bilowday dagaalka buuraha calmiskaad waxa ay sheegtay inay guulo waaweyn ka gaadhay hase yeeshee waxaa ciidamada qaybtood soo gaadhay dhibaatooyin markaasi ay kala kulmayeen dagaalkaasi maadaama ay hadba dagaallo culus la gelayeen kooxaha buurahaasi ku dhamaalaysanayay oo markaasi ay soo afjarayeen saraakiil iyo askar qaybahooda kala duwan ayaa markaasi ku geeriyooday halka askar kalena ay ku dhaawacantay hase yeeshee xukuumadda ayaa markaasi la garab taagnayd ciidamadaasi sidii ay taakulo iyo daryeelba ugu samayn lahayd si markaasi ay ciidamadu dhiirigelin uga sii qaadaan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda dowlad xamuul ah oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha air india nooceeduna ahaa seven eight seven dream liner ayaa ku dhacday magaalada ahmedabad ee waddanka hindiya diyaaradan oo siday in ka badan laba boqol oo rakaab ah kuna sii jeeday magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa soo dhacday wax yar kadib markii ay ka kacday gegida dayuuradaha ee magaalada ahmedabad diyaaradan ayaa la sheegay in ay ku dhacday xaafad la degan yahay wasiirka duulista hawada ee hindiya ayaa sheegay in ay socdaan howlaha gurmadka deg deg ah ilaa haatanna aan la haynin khasaaraha ka dhashay shilkan diyaaradeed waxaase meesha diyaaradda ku dhacday ka muuqanaya uura madow taasoo muujinaysa in diyaaradda uu dabqabsaday wararkii ugu dambeeyey diyaaradaasina waxay sheegayaan in dhammaan dadkii saarnaa oo gaarayay ilaa iyo laba boqol iyo afartan ruux ay ku dhinteen burburka diyaaradda dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oo aad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegana waxay dib ugu daalacaan kartaa barta aynu ku leenaha facebooka iyo weliba w w w dot radio jowhar dot net